Ururka suxufiyiinta Solskjaer ayaa magaalada Berbera ku qabatay tababar muhiim ah oo loogu talagalay qaar ka mid ah wariyaasha iyo daneeyayaasha ka hortagga musiibooyinka dabiiciga ah. Tababarkan ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay sida warbaahintu u door muhiim ah uga ciyaari karto ka hortagga iyo yareynta khasaaraha ay keeni karaan musiibooyinka sida abaaraha, daadadka iyo dabka. Guddoomiyaha ururka suxufiyiinta Solskjaer ee gobolka Saaxil Maxamed Cabdulaahi soo fadhiiste ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan.
Ma odhan karno tababare waxa weeyaan aqoon isweydaarsi lagaga hadlayo aafooyinka dabiiciga ah marka ay dhacaan sideeba looga gaashaaban karaa intaanay dhicin sidee looga gaashaaban karaa marka ay dhacaan sideebaa looga daba tegi karaa wax looga qaban karaa waxyaabihii waxyeellada ahaa ee naga soo gaadhay ama dadkeenna ama dalkeenna ka soo gaadhay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa iyagana madaxda halkan fadhida ee uu ka mid yahay xogayaha gobolka nuux maxamed saleebaan oo wakhtigiisa qaaliga ah inoo soo huray oo nagala soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii iyo saxafiyiintii loo qabtay tababarka ayaa bogaadiyey dee saxaafadda laftigeedu iyagaa la dhiilgareeyaba dhibaatooyinku markay dhacaan hadday abaara tahay hadday daada tahay haddii ay nabaadguurka tahay haddii ay deegaanka tahay haddii ay isbeddelka cimilada tahay waxa soo ka soo jawaaba ee ummadda tusa ee dabadda keena waa saxafiyiin waxaana filaya inay doorka ugu weyn ee ugu muhiimsan ee adduunka o dhan markaad eegto iyo kontakaskan laftigiisa aanu ku noolahayba ragga dadka inform gareeyay warkan gaarsiiyay waa saxaafaddan waa nimanka raaca olane maanta tobabarkan ku jira maxaa haddaba loogu baahday in iyaga laftigooda ay ka jawaabi karaan doorkooda in la tusaa mararka qaar muhiima oo la baraarujiyo waxaan filaya tababarada noocan oo kale inay wacyigeenna iyo maskaxdeenna iyo saxaafadda iyo ta waddanka ay dhisayaan dowladda laftigeedana ay tilmaami karaan sidee baynu ugu diyaarsan nahay dowlad ahaan haddii aynu kontagiskeenna eegno dowladdu cid kale maaha weynteennana iyo in kaloo shaqaynaysa waynu ka jawaabi karnaa laakiin ma kofargarayn karno mararka qaar masiibooy waaweyn hadday dhacaan waynu soo mareen qaarkood
waxaa jira had iyo jeer oo imika jirta in suxufiyiinta jaamacadda laga bixiyo hargeysa oo keliya isku koobta gobollada lama gaadhsiiyo shaafiic waxaan ka codsanayaa inuu hawshaa daadijiyo oo gobollada suxufiyiinta jooga wax laga qaato oo laga bixiyo jaamacadda iyagana scholarshipkaasi runtii warbaahintu waa tiir muhiima oo u baahan markay dhacaan ama riski management ama ama arrimaha disaster risk management laga sheekaynayo tiir koowaad warbaahinta ah waa marka koowaad wacyigelin ma bixinaya marlabaad early warning ma bixinaya wacyigelin waxa weeyaan degdega ama ama dignimo bixinaya marsaxadka jawaabtii la bixiyey ayay ka jawaabayaan oo baahinayaan tababarada noocaan ah ayaa waxa ay door muhiima ka qaataan wacyigelinta bulshada iyo ka hortagga musiibooyinka dabiiciga ah kaasi oo noqonaya mid goondhig u ah dadaalka lagu dhisayo bulsho adkaysi u leh oo si hufan uga falcelin karto xaaladaha degdega ah